فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa ka mida askar ka tirsanaa ciidamada jubbaland oo lagu laayay deegaanka baarsanguuni maxaa ka jira in qaar ka mid ah maydadka askartaasi lagu soo bandhigay magaalada jamaame waxaan idiin soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey dagaal saakay lagu qaaday ciidamada jubbaland ee ku sugan difaaca hore ee baarsanguuni barnaamijka intuu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee gado oo ka digtay ka qayb qaadashada soo xulista xildhibaanada ama doorashooyinka dowladda federaalka waaliga wilaayadaasi oo la hadlay alfurqaan ayaad maqli doontaan biidniillaahi ilkariim macallimiinta madaarista qur'aanka kariimka ee degmada jirib oo loo qeybiyey muqararka barista qur'aanka ee carruurta macallimiinta sidee bay u arkaan muqararkaasi dhuuxa ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa dagaalka ka socda waddanka afghanistan oo isbeddel hor leh ku sii tallaabsanaya iyo imaarada islaamiga ah ee taalibaan oo la wareegtay magaalooyin waaweyn oo ka mid ah waddankaasi wararkii ugu dambeeyey ee afghanistan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa diyaaradaha maamulka yahuudda oo duqaymo ka geystay jiidda ghaza maxaa khasaare ah oo ka dhashay duqaymahaasi waad maqli doontaan sidoo kale meesha kama marna xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan waa mar kaliya dhuux hagaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaan mar kale idiin leenahay barnaamijka ayaan gudagali doonnaa goordha waxaan soo gudbin doonnaa askar ka tirsan jubbaland oo lagu laayay baarsanguuni iyo qaar ka mid a maydadkooda oo la soo bandhigay laakiin iminka ku soo dhowaada xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan caawana waxaa noo soo jeedinaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ee dhegaysi habboon خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين darsigan waa darsi duruustii tixanaha darsi ka mida oo duruustaas qoraadkoraadkeeda wahay ama cunwaankeeda wahay dhuux qur-aankay ku dhaqan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramaa nabiyullaahi nuux calayhi salaam marka uu dacwadii waday nimankii uu intaa alla subxaanahu wa tacaala inay ku xirmaan ooy addoonnimada u barax tiraan uu kula hadlaayey yaa waxay yidhaahdeen sida qaaluu waxay dhaheen yaa nuuxu nuuxow qad siyaadaltana waad nala doontay nin aan marne ka tanaasulayn ama aan daayaynin waxa oo wadaad noqotay oo baaqaaga habeenya maalinba wada fa agharta jidaalana dooddeen iyaad badis faatinaa bimaa tacuduna haddaadan alle cibaadada u barax tirina balaayo idinku dhacayso adiga la taagan habeenya maalinbe soo day waxaad noogu hanjabayso faatinaa bimaa tacuduna in kunta min asaadiqiin marka waa dhow hanaan maxaa yeele waxaa la rabaa inay yidhaahdaan nuuxow in badan waa nala hadashay wixiina waa fahmin la-anahee bal isku day inaad noo jilciso isku day inaad noo jilciso waana ku ammaanantahay saad noogu dadaashay bal noo jilca inay yidhaahiin halkii la rabay waxay dhaheen faatinaa bimaa taciduna in kunta min asaadiqiin waxaa ku dhacay isaguna wuxuu idhi aniga risaalada inaan idinsoo gaarsiiyaa shaqadayda ah waana idinku dadaalay sagaal boqol iyo konton sano ayuu haddaba u yeedhay habeenya maalinba inii dacwtu qowmii leylan wanahaara falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaara markaas wuxuu ku leeyahay alla subxaanahu wa tacaala ayaa arrinkaas iska leh anugu shaqa ku malihi anugu shaqa ku risaalada in idin soo gaarsiiyey ayaa xilkaygu yahay aniga قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصيحة إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم إليه ترجعون aadaasaa ku xiga laakiin tan sidaas wahay dadka marka waxaa laga rabaa inaad sida nuux dacwada u wadood la doodo haddaad habeen joogto haddaad maalin joogto dadka saad allugu xiri lahayd ibliisna uga furi lahayd waa halgan weyn waayo halgan weyn waaye oo jihaadu nafsin qayb ka ah jihaadu nafsi marka la qaybihayo waxaa ka mid ah an tujaahida nafsaka calaa tacalumi diini alislaam aladii laa yaqbalu lahu diinan siwaah naftaada inaad kule halgantid inay barato diintan islaamku alla diin kaloo kasoo horta uusan aqbalin haddana an tujaahidaha cala alcamali bihi diintaasaad barata inaad ku camal tacalam kitaab allahi wattabic maa fiih waxaa saddexeeya an tujaahidaha cala adacwati ilayhi diintan dadka inaad ugu yeerto naftaada inaad ka dhaadhiciso habeenya maalin sida nabi nuux oo hayo kale haddaba midda afaraad an tujaahidaha cala asabri cala aladaa fiih dhibka lagu dhiba inaad u dul qaadato oodan dhihin intaasaan u yeeraye maanaa anugu daalayaaba ha isku dhihin ha isku dhihin waa daalay maxaa yeelay adiga gebagabadaadu waa ilaa aad janno ka gasho janno aad ka gasho dacwadu waa cibaado ilaahay wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin haddaad haddaba hubaysan tahayna way ka sii fiicanto adoo hubaysanaad leedahay walaalow waad leedahay haddou diidana waa riyaa aad leedahay ma garatay waa isku xigaan waana sida nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwan alayhim ay ahaayeen markii madiine ay yimaadeen intay maka joogana walaalow ay ku haayeen magarad hadda kuwa joogna sidiiyaa laga rabaa ilan waddo kaloo lagu badbaadayo ma jirto inayn waddadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwanullahi calayhim nabigu wuxuu yiri sala allahu alay wasalam waa nabiyullahi moxamed sala allahu alay wasalam kulu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa qiila waman yabaa yaa rasuula allah qaala man aطacanii dakhala aljannata waman casaanii faqad abaa maca inaad habeen uun kuu dhammaado maalin kuu dhammaatee waa inaad fikirtaa waa inaad walwashaa waa inaad ku tala gashaa adduunkaanu inuu yahay daar camal halgan daartiisa waayo haddaad shaqo fiican ku halgantood fii sabiililahi ku halgantane abaalkaagu waa janno haddaad haddaba fii sabiili taaquuti ku halgantane abaalkaagu waa jahannamo marka waa inaad ku tala gashaa nabi nuux calayhi salaam ambiyadii ee rususha ugu horreysuu ka mid yahay ila nebi aadam calayhi salaam isagoo qoyskiisa ayuu waayo rasuul laakiin dadkii markay qooqeen rasuul la soo diray waxaa ugu horreeyey nebiyullaahi nuux calayhi salaam allana qur-aanka uu nooga sheekeeyey wallahu subxaanahu wa tacaala aclam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa tahay saaka ciidamada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerar cagmarin ah ku qaadeen difaaca hore ee laga ilaaliyo xerada baarsangooni halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka jubbaland dagaalkaasi waxaa lagu diray siddeed askari waxaana ku jiray taliyo horin oo lagu magacaabi jiray yuusuf aadam sidoo kale dagaalka waxaa lagu dhaawacay lix askari oo ka tirsan askarta jubbaland ciidanka shabaabulmujaahidiin waxa ay gacanta ku dhigeen shan qori oo ah nuuca e k weerarka kadib ciidamada jubbaland waxa ay ka soo baxeen xerada waxaana ay la kulmeen qaraxyo kaga yimid dhanka shabaabulmujaahidiin sidoo kale ciidanka shabaabulmujaahidiin waxa ay madaafiic culus ku garaaceen gudaha xerada lamana oga khasaaraha ka dhashay qaraxa iyo duqayntaasi laba ka mid a miidadka ciidanka jubbaland waxaa lagu soo bandhigay fagaaro ku yaala magaalada jamaameh halkaas oo dad badan ay u soo daawasho tageen الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحمد عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شاء الله تعالى وعلينا المرتدين تيقالنا وعلينا إن شاء الله تحقيقا ولا تعليقا إن شاء الله تعالى راية التوحيد وعلى يتاغيا مريكا كان يتاغيا بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى تحقيقا ولا تعليقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر anagoo ka mid ah odayaalka degmada jamaamo maanta waxaan u jeednaa bishaaraadka meesha ka dhacaya insha allahu tacaala qofka muslimka wuxuu leeyahay xurmad waxaana xurmad u ah qofka asagoo muslima hadduu dhinto saddex ayaa waajib nagu noqonaysa insha allahu in la dhaqo in la karfano in salaad lagu dukado janaasaha kadibna la aaso maanta waad ujeediin nimankaan xurmad inaysan lahayn waad ujeediin daraadna idaacadda waad ka maqlayseen lixdan iyo sagaal nin oo taa'ibiin ah oo dooro afar bilood loo soo xiray insha allah kuwa safka nimankaan kula jira waxaan akhbaar u dirayaa insha allah waxaan leeyahay toobadkeena ilaahayna ka cabsada haddii kale masiirkiina saan unu dhaqaynaya insha allahu tacaala insha allah intaysa idinku dhicin gacanta mujaahidiintana idin gaarin waxaan leenahay toobadkeena diinta islaamkana soo gala insha allahu tacaala nimankaan dhibaatada ay dadka u geysan jireen hadee insha allah soomaali waxay tirahdaa il waxay aragtay ilaalo ka dhan dee baabuureydii iyo shicibka oo laamiga maraya ka warbixin jiray dhibaatada lagu qabay dee ummadda islaamku way og tahay isbaarooyinkooda iyo dhibaatada ay dadka ku hayeen dee way la socaan ilahay subxaana wa tacalana soo qabtay saake ilahay baa soo qabtay insha allah gacanta mujaahidiinta uu ku qabtay maasha allah waa ujeednaa dadweynaha degmada jamaama caruur iyo gabdhaha iyo odayaalkaba siday usoo xaadireen waad ujeedaa waad dareemi kartaa farxadda saaka ka muuqata degmada jamaame dee waa insha allahu tacaala waa qof walbaba waa insha allah u ujeedaa aad baynu u farxsan yihin ciyaalka waa ujeedin takbiirta wada qaadaya saaka waxay leeyihin insha allah cadowga ilaahay ayaa meesha jif ay leeyihin insha allah guud ahaan muslimiinta waxaan u dirayaa baaq inay safka mujaahidiinta soo galaan walaalahooda muslimiinta difaacyada jooga ay garab istaagaan cid allaala ciddii kitaabka ilahay ka hor amaatane sidaana ay u galaan insha allah bismillaahi maanta waxaa dhacay gaaladii soo watay ee maanta keenay goobta dagaalka keenay way ka kala carareen qaarkood waa la soo qaadi waay meeshaa loogu soo wada tegay marka waxaana leenahay maanta waxaan u arkaa farxad weyn maalin bishaaro maalin muslimiinta oo dhan ay farxadsan yihiin kuwa gaala la socda ama kuwa murtadiinta ah kuwa jawaasiista mushrikiinta iyada maanta ka naxo nafta waan leenahay marka waxaa weeye maanta dadka soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynaynaa in gaalada si aad aragtiin dadka ee cumilada u ahaay ee indhaha u ahaay ee ummadda baabi'inaya ee isbaaraysanaya gabdhihiina kufsanaya idin dhacay wax walba idinka qaadanaya maanta mujaahidiinta ilaahay wuxuu u suurageliyey in olojida inay idin keenaan waxaanu leenahay ku cibri qaata kuwa oo gaalada la jiran waxaan leenahay ku cibri qaata insha allah horta iyaga waxay aaminsan yihiin in ay nabadgeli sugayaan laakiin nabadgelyada ay sugayaan ma aha tii ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay ummadda muslimiinta inay ku noolaadaan oo shareecada ilaahay isku xukumaan ma ahan kuwan waxay way ka gedisan yihiin nabadda waxa waaye in dadka oo hantidooda la dhaco gabdhaha la kufsado kitaabka allah subxaana watacaala dhulka la geliyo micnaha dadka iyo kitaabka la kala fogeeyo gaalaan usoo adeegsatay maantana waxaa waxay arkeen caqibada dambe oo xumeed ay maanta taagan yihiin waxaanu leenahay dadka maanta meeshaan waxa lasoo bandhiga ujeedo kuwa soo socdaa ka daran marka waxaa waye jabkooda hubkoodii ciidankooda ay wateen mujaahidiinta way ka soo qaadeen waxaa taas daliil ah maanta in dagaal guul lagu gaari karin hub inaan masiir lagu gaari karin waxaa hub iyo waxaa masiir lagu gaara kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah moxamada rasuulullah ninka difaaco ayaa masiir gaaraya maanta waa u jeednaa diyaaradahooda iyo badabaabaadkooda iyo iyo hubkooda aa laga hoos qaaday maanta kabahooday ka carareen marka waxaanu leenahay maanta waxa weeye dadkan maanta meeshaan lagu soo bandhiga waa waxaa u jeediin inay ahaayeen dadka dadka dhibi jira kuwa uu adkaay ay ahaayeen kuwa cumilada u shaqayn jira inay ahaayeen marka waxaan leenahay soomaaliyey digtoonaada soomaaliyey u dagaalama sidai shareecada iyo kitaabka allah subxana watacaala aad ku ogoleedeen maanta waxaa aad ugu farxsanaha in degmada jamaama lagu soo bandhigo murtadiinta insha allahu tacaala waxaan ka mid ah mudoonada degmada jaamica idris bismillahi alxamdulilah wasala wasalam calaa nabiyina maxamed waala ali saxbi wasalam insha allahu tacaala waxaan ka warbixinaynaa maanta dhacdada dhacday oo aanu sugaynay oo bishaaraad ah kana mid ah waxay muslimiinta ku diirsadaan wax maanta laiska dhihi kara ma aha waxaan sugayna waaye waxaan u taagannaha waaye cirdiga dambe iyo sharafta dambena waxaa leh islaam wanaaggana waxaa leh inta islaam ah wixii dhib ay wadaan waxaa ka sii daran waxyaalaha ay la yimaadeen cidda iyo maaragtay ay gaashaamanayaan annagana dhibmu nagu aha wixii nagu baxoo maaragtay oo tale iyo turxaan ah waxaan kaga baxsanaynaa ama aan maaragtay tala saarayna allaha weynaa wax dhiba ma yara ay la yimaadeen waxaa ka sii daran waxa ay hadda wadeen iyo waxa ku dhacay waxa ku dhacana ka weyn annaga waa sugannahay cibeen waa sugan yihiin cirdigeen waa sugan yahay maalkeen waa sugan yahay wax kastana waxay u sugan yihiin islaam wax kaloo annaga aan sugayno ma jiraan ilaa diintaan la koryeelo ilaa caalamulislaam ay ka hirgesho intaasaan u taagannahay insha allahu tacaala wixii dhibay wadeenna allaha ilaaha ku kuubahaya waxaanu u taagannahay tambiiqinta islaamka ama diinta waxay la tahay mar hore iyo mar dambe oo labada maalin la taagan yahay ma aha keliya mar kastay u taagan yihiin waana arkeen waana ogaadeen ciddii ishrafna ayagaa iska leh waxaan leenahay weli waani iyo warcelin waxaa u ah inay diinta maaragtay ku soo dabaqaan oo imaadaan islaamkana soo galaan laakiin hadday kawaanta u imaayaan annaga qabuuro dhib nagu aha qabuurahooda intay noqon doonaan inta baxsatayna hadda cizi iyo sharaf waxaa leh wanaagana leh islaamka inta hadda baxsana waxaan leeyahay inta idinku gadaaman oo beenta idin sheegayso way faaruqahayaan hadda ayba baxeene intiina ka soo toobaya wixii islaamna ku jirona soo gala waxaan ahaynna haddaad sidaas ku sii socotaan waxaa idin waajiba aan mudan doontaan waxa hadda idinku dhacay annagoon wax kala wadanino inta ay isla soo baxeenoo ciddi iyo wanaag iyo sharaf ee annaga aan la wadana ka weyn dabaabaad ha noqdo wax kasta ha noqdo waxaan ku sugaynaa inay gacmaheena ku milkin insha allahu taala hada wabilahi tawfiq islaamkana macnaha oo waajibaadkiisii aas ka soo baxay ayaan u arkahayaa oo aad iyo aad anagana ma aragtaayo noo tahay hogol noo da'day dhibka wax la sheegi kara ma ahan jidjoogsi iyo adduunyi badan oo oo maaragtaayo dil oo xisaab la'aan eh waxyaala badan oo dhib oo umus- ummadda ay u keeni jireen aa jirta xuurtayna aad iyo aad ay u wanaagsan tahay ilaahay nimcidiisa waaye waa barwaaqa ilaahayna siiyey raxmad noo da'day waaye maasha allah walaal aadaya maanta u faraxsannahay haddaan nahay dadweynaha ku nool degmada jamaame maanta waxaa weeyaan allah tabaraka tacaala mahadiisa ilaahay wuxuu noo keenay indhaheennu ku qabuujiyey niman murtadiin ah oo muslimiinta ku dhibi jiray waddada waxaa laamiga ah khaasatan baasan guuni maanta waa midaa ujeedaa waa kana labada bakti meesha yaala alxamdulillah allah ayaa ku maasa maanta shucuurteen lama qiyaasi karaa kudhe aadaya u faraxsannahay maasha allah kuwo ka badan way jiraan jira sheegaa ay qaateen iyo waxyaababa dhaawac badan baa jiro taasna waxay ku dhacday bifadli illahi wa karamihi uma almujaahidiinta dadaalka bicisa ayaan waxaa leenahay jazaakum allahu khayran baan leenahay maanta shicibka waxaa weeyaan aad bay u soo imaadeen garoonka waxaa weeyaan maanta eh, nimankan la keenay alxamdulillah aad aan faraxsannahay maanta ma qiyaasi kara waxaan dareenka insha allah tacaala هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام wahagaag idaacaddu waa alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa qodobo kale ayaa nagu soo maqan laakiin iminka shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa qaar ka mid a degmooyinka gobolka gado ee ku jira gacanta xabashida etoobiya ka wada dhaqdhaqaaqyo ay ku raadinayaan dad ay ku dangaaraan kuwaas oo soo dooranaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka haddaba waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh sahal abuturaab oo la hadlay idaacadda alfurqaan ayaa dadkaas kaga digay ka qaybgalka soo xulista xildhibaanada ama doorashooyinka dowladda federaalka Ee, si guud maxaa horta su-aal weeye maxaa laga dhaxlay kuwii hore kuwii hore konton iyo kow bay ahaayeen halkii murtad waxaa soo dooranayay konton iyo kow qof baa duubayay maanta waa la kordhiyey waxaa laga dhigay boqol iyo kow maxay faa'iideen kuwii hore maxay kuwii here- hore heleen maxay heleen waa inaan su-aashaa isweydiino dadka maanta u hanqaltaagaya ama isqarinaya iyagoo isqarinaya markaa waxa weeyaan cod laga qaadayo ama si hoose wax u duubayo maxaad gaalnimada isugu sallaxaysaa dadkii adiga kaa horeeyey konton iyo kowda ahaa maxay qabteen xaggey ku dambeeyeen waxay noqdeen wax la laayay oo tegey iyo wax weeye si ay wax si ay ku nool yihiin aan la garanaynin oo dhiban oo dhuumanaya iyo qayb taa'ibiinoo soo noqoto ilaahay subxaana wa tacaala u soo laabatay saddexdaasaa loo kala baxay qaybtii toobad keentoo soo laabatay maanta iyagoo xor ah oo muslimiina ayay waxaweye dimadooda ay badbaaday wilaayaadka islaamiga ku dhex nool iyo sharaf leh oo ay shaqaysanayaan kuwii bakhtiyayee la dilayna way tageen kuwa nool ee dhuumanayana iyaguna kuwa unbay daba joogaan oo waxay ku nool yihiin waad ogtihiin maanta marka boqoliyo kow qof inay inaga gaalowdo oo hal qof ay u gaalowdo arrinkaasi macquul maa waxaan uga digayaa inay moogtay ka digtoonada arrintaa inaynan gelin qof kasta oo wilaayada islaamiga ee gada ku nool waxaan uga digayaa arrintaa hadday haween yihiin hadday dhallinyaro yihiin hadday odayaal yihiin intaba inayn arrinkaa ku kadsoomin waxaan uga digayaa marka inaan arrinkaa lagu kadsoomin inaan la gelin inaan magaranaysaa laga qayb qaadan inaan la ag istaagin arrinkaasi wuxuu keenayaa waa gaalnimo waa islaamnimadaadii oo aad ka baxdo waxa weeye waa adduunyadaadii oo aad seegto waa aakhiradaadii oo aad seegto waa silic iyo khayr darro aad ku noolaato weeyaan ninkani maanta markuu tareenka kugu gudbo wuxuu gelayaa taangi buu gelayaa adiguna bannaanku kaaga tegaya waxa uu ku siinayana waad garanaysaa waa dhowr boqoloo doolar weeye hanti weyn xitaa kuma siinayo saas darteed ha ku kadsoomina arrinkaa waa ka digaya aad iyo aad baan uga digayaa runtii dadka muslimiinta ee loo gacan haatinaya cadowga u gacan haatinayana runtii aad baan uga naxaynaa waxaan leenahay marka ka laabta oo ka noqda nin kastoo hadahamiyow ka noqo ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keen ee meeshii dariiqii kuwii hore ay mareen soo mar iska daayaan leenaha wajazaakum allahu khayran هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام iminkana waa xubintii umuuraha caalamka oo lagu hayo afghanistan oo warar farxad leh ay ka soo yeerayaan iyo qodobo kale salmaan هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haddii aynu ka hormarno wararka ka imaanaya waddanka afghanistan waxay ku waramayaan in dagaallo xoogan ay halkaas ee ku dhex marayaan ciidanka imaarada islaamiga afghanistan iyo askarta xukuumadda kabul ee dagaalada waddanka afghanistan ee ka dhacaya waxaa laga soo sheegayaa ee horumaro aad u ballaaran oo ay ku tallaabsanayaan ciidanka imaarada islaamiga afghanistan kuwaasoo la wareegaya ee magaalooyin waaweyn oo xarumo u ah ee qaar ka tirsan ee gobolada waddanka afghanistan ee waqooyiga ayay hadda dagaalada ugu xogan ee ka soconayaan ee waxaana halkaas isku farsaaray ee ciidanka imaarada islaamiga afghanistan iyo askarta xukuumadda kabul oo taageero dhanka hawada ka helaya ee diyaaradaha maraykanka meelaha qaarkood iyo sidoo kale ee maleeshiyaad ee shuuciyiin ah oo ay hogaaminayaan ee dagaal ogayaal hore usoo maray ee waddanka afghanistan wararka naga soo gaaraya gobolka juzjan oo dhaca waqooyiga wadanka afghanistan waxay ku waramayaan in dagaaladii ugu xoogan ay halkaas ee ka dhaceen ee kuwaasoo dhex maray ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan iyo askarta xukuumadda kabul ee dagaalo muddo socday kadibna ciidanka imaarada waxay la wareegeen ee magaalo madaxda ee gobolka juzjan ee lagu magacaabo shibirgan ee dagaal xoogan ayaa halkaas ee ka dhacay ee muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka waxaa lagu arkayaa ee ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan oo dhex wareegaya ee magaalada shibirgan ee sidoo kalena raayada tawxiidka ka taagay xarunta maamulka ee gobolka saldhiggii booliiska xaruntii mukhaabaraadka iyo sirdoonka iyo sidoo kale xarumo iyo saldhigyo dhowr ah oo ay askarta xukuumadda kabul iyo maamulkii ee xukuumadda kabul ee ugu magacaabnaa magaaladaas ay lahaayeen ciidanka imaarada islaamiga afghanistan waxay sidoo kale ee gudaha u galeen xabsiga weyn ee magaalada shibirgan halkaasoo ay ku xirnaayeen kumanaan ruuxa dad muslimiin ah ee guud ahaan dadkii halkaas ee ku xirnaa waa la sii daayey waxaana arrinkan aad ugu farxay dadka muslimiinta ah iyo maxaabiista ee xoriyadooda dib u helay ee kuwaasoo ee qaarkood ay sanawaad halkaas ee ku xirnaayeen ehladooda iyo dadkii ay jeclaayeenna ka maqnaayeen marka aad ayay ugu farxeen ee tallaabada ee xabsiga looga sii daayey taasoo ku timid dagaal xoogan oo magaalada kudhex maray ciidanka mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan iyo askarta xukuumadda kabul ee imaarada islaamiga afghanistan waxay sidoo kale beenisay ee warar ay xukuumadda kabul ee baahisay oo la xiriiray in duqeyn diyaaradeed ee lagu dilay waaligii gobolkaas ee imaarada islaamiga afghanistan iyo afartan askari oo ka tirsan mujaahidiinta ee warkaas ay imaarada ku tilmaamtay mid aan sal iyo raatoona lahayn ee kana fog xaqiiqda marka laga soo tago magaalada shibirgan ee gobolka juzjan ee waqooyiga wadanka afghanistan oo ay mujaahidiintu la wareegeen waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan saacadihii lasoo dhaafay dagaal xogan kula wareegeen ee magaalo lagu magacaabo zaranji oo ah xarunta gobolka nimruus oo ka mid ah gobolada dhaca waqooyiga wadanka afghanistan ee dagaalo xoogan oo maalmo socday ayaa magaaladaas ee ku dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo askarta xukuumadda kabul oo taageero ka helayay ee maleeshiyaadka dostom hadda magaalada waa mid xor ah waxaana gacanta ku haya imaarada islaamiga afghanistan raayada tawxiidka ayaa laga taagay xaruntii maamulka iyo goobihii uu maamulka ku shaqaynayay ee magaalada waxaana dadka ay dareemayaan xasilooni iyagoona dadka aad u soo dhaweeyey mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan oo magaalooyinkaas ka baxay labaatan sano ka hor markii maraykanka iyo xulafadiisa ay kusoo duuleen wadanka muslimka afghanistan shucuurta farxadeed ee dadka muslimiinta muujinayaan runtii lama soo koobi karo waxaanay aad ugu faraxsan yihiin isbedelka uu dalkooda lugaha la sii galayo iyagoona dareemaya inay sagootinayaan labaatan sano oo gumeysi ku jiray wadankooda wixii xilligan ee ka bilowdana ay xorriyad ku naaloon doonaan iyagoo isku maamulaya sharciga allah oo dadka muslimiinta ee afghanistan waa dad aad ugu dhegan ee diinta islaamka ciddii kusoo duusha dalkoodana wasiilada keliya isaga dhiciyaan oo iga hortagaan ee waa jihaadka marka aad ayay dadka muslimiinta ah afghanistan u faraxsan yihiin bilcagsi waxaa aad murugo iyo culeys u dareemaya mas-uuliyiinta xukuumadda kaabul iyo ciidankooda iyo dowladihii labaatanka sana ee daba taagnaa maamulkaas ee tabantaabinaya islamarkaana dhisay oo ah dabcan maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka waxay ka dhigan tahay la wareegitaanka labadan magaalo ee dhaca waqooyiga wadanka afghanistan xarumana u ah ee gobollo ka tirsan wadankaas in markan ay ciidanka imaarada islaamiga afghanistan ay xooga saarayaan magaalooyinka waaweyn ee xarumaha u ah gobolada wadanka afghanistan oo horey waxay mujaahidiintu la wareegeen magaalada lagsharjah oo ah caasimada gobolka helman haddana waxay la wareegeen labadan magaalo tani waxay ka dhigan tahay in marka dagaalka uu naqlo nouci ah ama isbedel horle uu kusii tallaabsanayo maalinba maalinta ka dambeysa waxaa intaa dheer marka laga soo tago weeraradan iyo dagaaladan xoogan ee ka soconaya ee guud ahaan wadanka afghanistan ee weeraro amni ah oo qorshaysan oo ka dhacaya ee gudaha magaalada kabul dhowaan ciidanka imaarada islaamiga afghanistan weerar istishaadiye lagu dahafuray ayay ku qaadeen guriga wasiir ka gaashaandhiga ee xukuumadda kabul wasiirka waa uu ka badbaaday hase yeeshee goobta waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo gaaray ciidankii iyo mas-uuliyiintii ee halkaas ku sugnaa hadda waxay ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan ee gudaha magaalada kabul ku toogteen oo ku ikhtiyaaleen mas-uul ka tirsanaa waaxda warfaafinta ee xukuumadda kabul kaasoo maalmihii ugu dambeeyey ku howlanaa faafinta warar lagu marin habaabinayo bulshada laguna sheeganayo guulo wax kama jiraan ah marka loo eego saaxada afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in mas-uulkaas ka tirsan waaxda warfaafinta ee xukuumadda kabul ay mujaahidiintu toogteen islamarkaana la mariyey masiirkii uu mudnaa sida uu hadalka u dhigay afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan dabixullahi almujaahid safaaradaha maraykanka iyo britain iyo guud ahaan safaaradaha reer galbeedka ee ku yaala magaalada kabul ayaa walaac xogan muujinaya war ka soo baxay safaaradda maraykanka ee magaalada kabul waxay uga digtay muwaadiniinta amerikaanka inay u safraan wadanka afghanistan kuwa ku sugan magaalada kabulna waxay ku amartay in si deg deg ah ay uga baxaan magaalada kabul oo ay ku aadaan wadankooda waxay sheegtay safaaradda maraykanka ee kabul inaanay safaaraddu mas-uul ka ahayn ciddii amerikaan ah oo ku harta wadankan ee badqabkiisa iyo amnigiisa iyadoo sidoo kale intaa ku dartay in safaaraddu aanay bixin karin wax caawinaad ah oo xitaa aysan caawin karin muwaadiniinteeda ku sugan ee magaalada kabul oo ah magaalada caasimada u ah wadanka afghanistan war midkaas lamid a waxaa soo saaray safaaradda britain ee magaalada kabul waxay muwaadiniinta ingiriiska ee ku sugan ee magaalada kabul ku amartay inay si deg dega uga baxaan ee wadanka afghanistan muwaadiniinta kale ee laga yaabo inay soo aadaan ee wadanka afghanistanna way uga digtay inay tallaabadaas qaadaan wax weliba ay ku andocdaan sida ay safaaraddu hadalka u dhigtay iyaduna intaa ku dartay inayn safaaraddu mas-uul ka ahayn amniga iyo badqabka muwaadiniinta ingiriiska ee magaalada kabul wax caawinaad ahna aysan u fidin karin maadaamaay xaaladdu culus tahay siday safaaraddu hadalka u dhigtay marka walaacan xoogan ayay muujinayaan dowladihii qaybta ka ahaa duulaanka uu maraykanku ku qaaday labaatan sano ka hor wadanka muslimka afghanistan heer waxay marayaan aanay xitaa caawin karin muwaadiniinta kusugan gudaha magaalada kabul ee caasimada wadanka afghanistan taasina waxay muujinaysaa xadiga dagaalka iyo rucbiga ay la nool yihiin shisheeyaha wadankaas ku duulay iyo mas-uuliyiinta xukuumadda kabul wixii warar ah ee kusoo kordha ee dagaalada iyo howlgallada ka soconaya wadanka afghanistan ee wararka iyo barnaamijyada soo socda ee idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaasha waan ugu soo gudbin doonaa insha allah ugu dambeyntiina diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqeyn ee ka geystay jiida haza ee war ka soo baxay ciidanka maamulka yahuudda waxaa lagu sheegay in diyaaradahooda ay duqeyn ee ka geysteen jiida haza sida ay sheegteenna duqeyntaas waxay ku beegsadeen xarumo ay lahaayeen garabka militariya cisudiin alqasaam hase yeeshee lama soo warin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeymaha diyaaradaha maamulka yahuudda ka geysteen halkaas alaaba marka uu maamulka yahuudda duqeymo ku garaaco deegaanada ay dadka muslimiinta degan yihiin ajiida haza wuxuu ku andacoodaa oo sheegtay inuu beegsaday goobo military hase yeeshee inta ugu badan duqeymahan waa kuwo cashwaayi ah oo lagu beegsado dadka muslimiinta guryaha ay degan yihiin oo ay dumarka iyo caruurta ku nool yihiin waxay duqeymahan imaanayaan iyadoo la sheegay in sawaariikh laga riday wadanka lubnaan lagu garaacay deegaanay xog ku haystaan maamulka yahuudda sawaariikhdaasna waxaa riday sida la sheegayo ururka shiiciga ee xisbulaata oo saldhigyo kule wadanka lubnaan wararkii ugu dambeeyey caalamkana halkaas ayaan kusoo afmeerinaa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
waa tahay idaacaddu waa alfurqaan weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa markanna munaasabad ka dhacday magaalada jilib ayaa lagu bixiyey muqararka barista qur-aanka kariimka ee carruurta munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay jimciyadda qur-aanka kariimka ee xarakatu shabaab almujaahidiin mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada jubbooyinka maamulka degmada jilib iyo macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada jilib kuwaas oo maanta loo qaybiyey muqararka barista qur-aanka kariimka ee carruurta mas-uuliyiin ka socotay jimciyadda qur-aanka kariimka ayaa goobta hadalla ka soo jeediyey jazaakum allah khayr aan leeyahay sida walaalahay igu horreeyey bay u dhaheen macallimiintu ilaahayna subxaanahu watacaala xamalat alqur-aan ilaahayna wuu ammaanay kitaabkiisa uu ku ammaanay nabigna calayhi salaatu wasalaam wuu saas oo kaleeto wuu ammaanay sharaf iyo wanaag waxaa ugu filan halka xadiid oo ahaa khayrukum man tacallama alqur'aan wacallama xadiidkaas ayaa sharaf runtii husitaankiisa ugu filan khayrukum man baa layidhi waxaa idinkugu khayr badan baa layidhi dadkii oo dhan intii la jamciyey baa layidhi qofkii maxaa la dhihi jiray qur-aan ka bartay dadkana sii bare marka khayriyadaas shahaadadaas waxaa bixinaya mustafa calayhi salaatu wasalaam ayaa bixinaya xadiid kaleeta nabada calayhi salaatu wasalaam man tacalama alqur'aana wacamila maa fiihi qofkii qur-aanka barto kuna dhaqmo maxaa la dhihi jiray wixii gudihiis ku jiray albas allahu liwaalidayhi taajan axsana dowuhu min dowi shamsi famaa danakum biladii camila bi hada xadiidkaasna waa la yaqaanaa isaga iska daayay waalidkii oo dhalay allah subxaanahu wa tacaala qiyaama maalinteeda inuu taaj u labasi doono nacmo tiro badan baa jirto imaam sakhaawi aa ka mid ah wilaayada sanadkaa musaabaqadii ciyaalka yararka ahaa ee lagu qabtay kunyo barrow wilaayada tan jubooyinka waxaanan macnaha barnaamij wilaayo kale oo ka dhacay weligiis aan la arag ayaa ka dhacay haddee qofkii maqlay wuu maqlay kana maqlin haddii ha iga dhegeysto waxaa dhacday wilaayadiisa guud ahaan jibooyinka lix ardaya looga targalay inay yimaadaan lixda jihooyinkay ka kala yimaadeen idinkaa taqaaniin laakiin saddex ka mid ah waxay ka yimaadeen salaqla hal dugsin way dhiganaayeen saddexdii arday ee halka dugsi dhiganaayeen ee macalinkooda hal qof uu ahaa allah wuxuu qadaray saddexdood inay kaalama galaan meel ay horey ugu dhacday lama sheegin jasaakum allah khayr waxyaaba masaayaadka maaragta walaayada ay leedahay okay ka mid aheyd jasaakum allah khayr baaraka allah fiikum waxaa soo baxday marka muqarar oo looga tiragalay madaarista muqararkiin waa wuxuu ka kooban yahay maraaxil oo sideed ah ayuu ka kooban yahay sideedda maraaxil waxaa weeyaan koow marxaladda koowaad oo soconayso shan bilood ardayga oo ku qaadanayo marka alqira'a walkitaaba suurat alfaatixa iyo suurat annaas ilaa suurat duxa laba aayadoodna la siinayo waa marxaladda ugu horeydo oo farbarkii la dhihi jiray taa waa marxaladii koowaad tan labaad sagaal bilood bay ka kooban tahay waxaa looga taragalayna saddex jus in la siiyo waayo taqriiban suurat leyli laga bilaabo ilaa ilaa almujaadila intii laga gaaraaye waxaa looga taragalay ee jamciyadda ugu taragashay in ay qaataan muddadaas iyada ah shan sadar iyo maalintii casharka jadiidka ee laga baxayo shan sadar inuu noqdo xasabna darees ahaan looga dhageysto midda saddexaad saddex bilood ibar waayo laba jusaan lagu bartaa saasaa looga taragalay laga bilaabo min suurat alxadiid ila alaxqaaf saxfo barkeedan in la siiyo xisabna dareesahaan looga dhageysto midda afaraad saddex bilood laba jus iyo ziyaada suuratu jaathiya laga bilaabo ila zumar intii laga gaaraaye waa toban sadar maalintiiba in la siiyo cashar ahaan jusna ugu baxo muraajacahan u qaato subc ha noqdo darees ha noqdo saasna ugu baxo midda shanaad waa shan bilood iyadana shantaa bilood wuxuu ku qaadanayaa lix jus taqriiban suuratu saad laga bilaabo ilaa almu'miniin wuxuu ku macnaha maalintii muqararka yowmiga ah oo la xifdinayo waxaa weeyaan safxo waaye hal safo keliya waaye hal jusna in muxuu ahaa yowmiyan oo halo darees ahaan oo ku halo ama subcahaan subca lagula galo midda lixaad waxaa weeyaan shan bilood waaye iyadana sideed jus waaye taqriiban min alxaji ila towbati waaye safo ibar waaye jusna waxaa weeyaan waa isagana dareeris waaye amba subca waaye midda toddobaad afar bilood waaye sagaal jusna way tahay macnaha iyo weliba ziyaado inuu ku qaato ayaa looga talagalay laga bilaabo min alanfaali ilaa khatmi lqur'aani safxataani waaye laba safaa looga talagalay laba jusna yowmiyan inuu dareersahaan oo uga baxo amba subca ku galo midda sideedaad qur-aankii waa dhammeeyey tan sideedaad waxaa weeyaan lix bilood waaye in qur-aankii dhammaantiis lasoo muraajaceeyo maalintii xisibna oo ka baxo saddex jusna oo subca ku galo intaasaada muddada looga taragalay muqararka ardayga oo macnaha madarasada xeleelaya muddada looga taragalay todoba sano markuu jir wey markuu bilaawayo sanadkii todobaad markuu bilaawayo ayaa looga taragalay jadwalkan hadda aan soo sheegnay markii la aruuriyay waxaa weeyaan afartan bilood waaye wuxuu isku yahay aruurkii saddex sano iyo afar bilood markii la isku aruuriyo waxyaabaha la rabo waxaa ka mid ah ardayga inuusan ka gudbin marxalo ilaa in la imtixaamo mooye ardayga haddii gadaal u dhaco oo marxaladii la rabay afarta bilood aheyd ma saddexda bilood aheyd hadduu gadaal u dhaco waxaa loo sugayaa hal bil keliya ayaa loo sugayaa isagana intaasna waa waxyaabaha oo meesha ku qoran bay ka mid tahay oo macnaha jamciyadda diyaaraday waxaa kaloo oo ka mid ah waxyaabaha la diyaariyey xifdiga dersiga jadiidka ah shardigiis waxaa weeyaan waa itiqaan in la sugu way macnaha asharkaas in la sugu way haddii ardayga safxadii oo margafo enba ku lalaabto laba jeer oo kaleeto ku lalaabto safadaas waxaa la ictibaarinayaa casharkaas inuusan ka bixin waa lagu celinaa mar labaadaan laga dhegaysanaa markuu qur-aanka ardayga dhammeeyo jamiic almaraaxil markuu dhammeeyo waxaa la rabaa in la imtixaamo waxaa intaas kala weheliyey marxalo kasta oo ardayga ka gudbaaya in la imtixaamo marxalo kasta oo ardayga ka gudbaaya in la imtixaamo jamiic almaraaxil markuu dhammeeyaan waa imtixaan guud oo qur-aankii oo dhan lagu imtixaamayo waxaa la siinayaa shahaada oo qur-aanka inuu xifdiyey ee dhameeyey ee ka turjumayso macalinka dushiisa waxyaabaha la qoray waxaa ka mid ah oo jamciyad diyaarisay waxaa ka mid ah macalinka waxaa laga rabaa adakaaraadka oo munaasabaadka inuu ardayga baro dugsiyada in lagu barto adkaaraad munaasabaadka ah iyo weliba tashahudkii kayfiyat alwuduu kayfiyat asalaa asalaatu cala annabiy intaasoo dhan in la baro waxaa kaloo ka mid ah usuul uddiin in la baro iyo weliba maxay ahay asaasiyaad oo siirada nabiga caleyhi salaatu wasalaam asaasiyaadkeedana in la baro ayaa ka mid ah waxyaabaha muqararka jamciyadda diyaaraday waxaa laga hadlaa meesha ugu hooseydi waay macnaha jadwalku wuxuu u degsan yahay ama muqararku wuxuu u degsan yahay macnaha dadka ugu hooseeya u degsan yahay amaa qofkii sarreeyey isaga hadduu laba saxfo ka badan hadduu qaado kara may ma la soo celinayo jazakum allah khayr baaraka allah fiikum macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada jilib ayaa iyaguna ku farxay dhankooda muqararka loo qaybiyey الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacay waa cabdinuur farxaan cabdiwahaab waxaan ka mid ahay macalimiinta degmada jilib ayaan ka mid ahay dugsiyada qur-aanka kariimka marka maalmahan waxaa noo socday kulun oo noo socotay kulun jamciyada qur-aanka kariimka xarakada shabaab mujaahidiin ayaana soo booqatay madaarista oo qur-aanka kariimka ah kulankaas marka waxaa ka mid ahaa in muqararaad nala gudunsiiyey ilmaha markiina loo keeno bilowgii ilaa dhammaadkii muqarar ilaa iyo sideed marxalo oo ka kooban sideed marxalo marka insha allahu tacaala haddaanu macalimiinta aan nahay degmada jilib haddaana ilaahay subxaana watacala isagaa nagu qadaray in oo jamciyada qur-aanka nagu soo degto oo nagu soo tajarubto maxaan ku dhahdaa muqararkaas oo weli degmooyin kale aan la siinin waanu soo dhaweynaynaa si fiican baan usoo dhaweynaynaa waana dhaqangelinayna insha allahu tacaala ilahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay noo suurogeliyo marka waa kulankan hadda oo jamciyadan waa kulanka labaad weeye sanadkan sanadka ka horeeyey baa noo timid waxay naga qaadatay foomyo aan bubuuxinay naga qaadatay haddana muqarar bay noo keentay muqararkiina insha allahu tacala ilahi waxaan ka rajaynayna inaan dhaqangelino waanu soo dhaweynaynaa ilaahay subxaana watacaala mahadiisa weeye marka waxaa halkaas aan ka fahmaynaa in oo cinaayo ay jirto oo qur-aanka kariimka ah xitaa maanta gabagabadii waxaa naga soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada marka halkaas waxaa ka dareemaysaa in macalimiinta si gaar loo cinaaneeyo oo la daryeelayo laga warqabaanayo marka insha allahu tacala intaas baan dhihi lahaa hada bilah tawfiiq wasalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا مقعي وحال هذا معلن عبد الرحمن وحن كم هاي معلمين تمدارس القرآن ك دقمة جلب وحال ماضي قدي كسعدا محال هذا جمعية القرآن وحين نوصل بندقان qaabkiin ilmaha yaryar aan hayna aan marka horena waan beri jirnay haddana si aan hore ugu sii barno waxay noo soo bandhigaan muqarar muqararkan aad iyo aad baan usoo dhoweynay insha allah wixii ilaahay subxana watacaala karaamkeenan waan dadaalaynaa horena waan u dadaali jirnay soomaalidu waxay dhahdaa faraska maxaa usha loogu dhuftaa asigoo ordaayo waxaa loogu dhuftaa inuu orodka orod kusii daro waxaan kaloo halkan aan ka dareemaynaa sida walaalihii u horreeyey ay sheegeen in macalimiinta cinaayo gooniya la siinayo maadaama sanadkan sanadkii ka horreeyey waana la soo booqday foomyana laga buuxsaday haddana waa sanadkii labaad waxaa weeyaan ilaahay subxana watacaala fadligiis waxaan nasiib u yeelanay haddaanu nahay maxaa lalahaa macalimiinta degmada jilib wax walbo soo dhaco oo xarakada xaggeeda ka imaado inuu annaga naga soo dhaco ilaahay subxana watacaalaan u mahadcelinaynaa waxaan kaloon u mahadcelinaynaa ragga mujaahidiinta ee huquurta ku jira ee ilaalinaya ummadda muslimiinta ee dhiigooda iyo naftooda u horaaya waxaan leeyahay ilaahay subxana watacala ayagana ajira iyo xasanaad ha ka siiyo kooda shahiidin ilaahay ha ka aqbalo kooda dhaawacman ilaahay ha caafiyo annagana ilaahay subxana watacaala hana xifdiyo ardayda aan haynana ilaahay subxana watacaala waxa weyaan haka dhigo kuwa xufaada oo qur-aanka ilaahay xifdiya intaasaan kusoo googobeyna bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin awalan magacii waxaa layidhaahaa macala nuur madoobe insha allahu tacaala ilaah mahad iska leh waa nimco nimcada ugu weyn baan ku sugnahay ilaahi subxaana wa tacaala noo nimcisay oo ka ugu weyn tahay nicmatlislaam waliimaan kadib inaan ku noolnahay raayada islaamka hoosteeda aan ku noolnahay anigoo raayada islaamka hoosteeda ku nool oo ilaahi subxaana wa tacaala nagu manaystay oo haddii ilaahay nagu- naga dhigay dad xaamil qur'aan ah oo ahlul qur'aan ah oo ilaahay dub subxaana wa tacaala qur-aankiisa u gudbinaya ummadda ciyaalka yaryar oo jiilka soo koraya u gudbinaya annagoo gudbinayno ilaahay subxaana wa tacaala u kaashanayno arrintii ayada ahayd ayaa haddana maamul oo waxaan helnay harakado ka socdo oo nagu garabgala arrinta ayada ah oo ah anigoo qur-aankii ilmaha barayno ayaa haddana waxaa laga yaabaa anagoo barayno in waddada naga qaldan tahay waddada dad noo toosinayo saan ma ehsaan yeel saan ma ehsaan yeel in la yidhaahdo oo ilaahi subxaana wa tacaala dad noocaas ee ilaahay na tuso oo waddadii naloo aftiiniyo oo ilmihii qaabka ugu sahlan wax lagu baraaya in nala tuso taas ayadaana aad baan u soo dhoweynay waan ugu mahadinaya ilaahi subxaana wa tacaala kadib walaayadaan ugu mahadinaynaa xarakadaan ugu mahadinaynaa inta noo keentay oo ahlul khayrka aan ugu mahadinaynaa oo kitaabka qur-aanka ah kor u hayso maalin walba oo garab taagan dhiirigelinta ku bixinayso ramadaan walba sanad walba oo haddana ilaahi subxaana wa tacala intaan la gaarin ramadaankaas kale haddana dhiirigelin kala gooni ah toostoosin oo garabgal ah nagu wado taas waxaan u madcelinaynaa dadka maamulka ana garab taagan ilaahi subxana wa tacaala kadib insha allahu tacaala arrinta ayada waa soo dhoweynay muqararaadka naloo dhiibay iyo maaragtay waxyaabaha nolo garab taagan yahay waa soo dhoweynay oo ahlul khayrka noo imaaday alxamdulilah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana barnaamijka dhuux caawo halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام